deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku nool barakacayaal badan kuwaasoo xeriyo barakac looga sameeyey deegaano badan oo jubbaland ah barakacayaasha ayaa waqti xaadirkan waxay wajahayaan dhibaatooyin badan oo ay kow ka tahay gaajada hoyla-aanta dhibaatooyin badan oo intan aan lagu soo koobi karin haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka barakacayaasha ee deegaanka amkaasi oo ka warbixiyey xaaladooda nololeed iyagoona codsaday in gargaar biniaadanimo loo fidiyo shafaadii gaajinisheentii war mahaysan hanta ma lihiini hoole ma lihiini sagaashan siyeetan jana ahaan raashin mahaysan biyi mahaysan wal una haysana male dowladda may ku odsadaane inay walaagay ilaahay habeeniinku horteygan baadkeena noo hortaagmi shilig mahaysana masaakiinayna antafa fadhiini biyi mahaysana baad mahaysan islaamka ilaahay isku kudhah nool siyeetun jana ahaa ilaahay ay kilowbeeg ma sheegaan may ku odsadaane dowladda may ku odsadaane inay allahayle walaagay habayniinku horteegan oo wali habayna siido nii noolayto taasaa ku odsadaan maamulka jubbaland biyay naga soo saartay baabuuray noo soo dirtay doomanaan xataa anaga ku soo baxnay dad xataa baabuurka waxaa jirta ka xirmay oo buundooyinka go'een oo dooman loo diray halkaan maalintaan imaanayna ilaah baa ogaay xaaladeena dowladda jubbaland waxay noo ballanqaaday lihi dhul xataa wax sheegan kara inuusan lahayn dhulka dowladda ay noo banaysay waxaana degannaha anaga dhulka dowladda saaad u garanaysid luglow luglow xaradii luglow ahayd aan degannaha inta ee noo samaysan waxaan u malaynaya dowlado kale oo maanta dadkooda u sameeyey ma jirto abaal iyo asxaanaanu u haynaa waxaana masaakiin dhibaataysan oo biyo ka soo baxday oo dhib iyo dhibaatana keentay waddankeenna ka soo barakacnay haddana waxaa nagu soo fool leh cagabarar dhibaato